أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الثاني والأربعون درسي أفرتم إلا مات duruustii musalsalka haytay ee sharadii musalsalka haytay ahkaamtii ee kitaabkii abu shujaac min figi limaam shaaficiy calayhi raxmat ullaahi raxmatan waasica fii baqiyati ahmaal axkaami luqta wallaqiiti walwadiica mayba geeka khatamaanaha ahkaamtii luqtadii baadidii walidhumo lere luqta ha sharaxnay dersigii hore ha ka sharaxnay afartan iyo koowaad ilaa qiidkii laqiidka bini-aadanka oo daayacaga eh oo wal daryeela un la hayne dhulka laku helayo iyo ammaanadii ahkaamtiya iyaku ka hadlaan insha allahu tacaala waidaa akhadahaa wajaba calayh may ha ernayhe qofka haddii baado helo shay baada is hela meel duura isuku hela amba jiddatiis isuku hela may bal haqan leya ani isu qaada may kale banaan ani isuku taboon laakiin may ha ernayhin qaadowshee iyo xaq badan ani dayacama fadi yani mayba afdal ah an la qaado haddii usulan isa kalsoono amaaniiska kalsoon usu ey sheekaas ini isu haayo xifdi ya ya afdal ah markii saasete markun haddii usu qaado mayliku fadey ernayhin liwal haad ini usu fahama sheeka usu qaadi sifaatiyay kumad ah weelka sheekaas usuqaadi ka jara haruubka usuka haruubanyi iyo hadaga usuka hiranyi iyo sheeka usuqaadaw jinshishay wali ay itiradii sheeka tiradiis wali inta dhonta haddii wal miisaameel miisaan shay inti la egi walaa usuqaadi waxyaabahaas litaas sifa inusu faham markaas kudam iyo haaye si hodhow haddii maalig shay langhela langhela markun meel oo herzi methele yaka xifdiya saasaha ernay markan waa kana markun sidan la dhagama madbaadidii madius ha qaado ha amaangeliyo haaya kudub sida sharciga la dhagama siduu markun wayahfadu xifdiyaayi laaqidkii ha luqdadii ya xifdiya baadidii fii xirzi mithliha luqdada yee oo kale meeliliki xerayaayi yaka xifdiya hirzi mithel may la rahay shay welba meeli aadadii dhaganka madi la fiiri use xiro amba mooro an hayti iyo geliye haddii baabuur ay garaash saha in isu jeey waay oo baabuurtada dhaka wadada in isun ku tabnu haddii lacageta in isumay waa qasnada makaas foori isu geli waay haddii hoole ay shay welba meeli hirzumathel shay maanaa us oo kale meeli ka xifdiya ayaa ka xifdiya wayahfadu xifdiyaayi haa luqdadiya xifdiye laaqidkii fii xirzi mithlihaa luqdadii hirzumathel shay meeli haay ya ka xifdiyay ya oo kale meeli dhakaay ya dhaka ya geliyey waay hirzumathel maanaa shay macruuf ee la kasaa waay uma hirzumathel siduuna sheegnay uma idaa araada markii sidaas weelku dib oo usu sheegkii haqaada sheegii usu fahma sifadiis weelka usu ka jara jinsigu usu ay tirada sheygu ay wasin shay meeli hirzumathel shay hayn usu dhaka kudib haddii sheegay inuusa ka dhagamo milkii usu damaca maaha mayba haybaariyey halsana ya haybaariye halsana halsani haybaariye haybaariye maylikweed haybaarinta maya baafin waay halsani baafiya sheeg ya baafi halsana ya sheegkaas baafiye meele ka baafiyaawna meele markaas ama sheegan laku hele lankilahay laku hele usiley waay ha sheegii hamar laku helay oo kale maanaa may waa dhulkeel inti isu seeda gobolada dhaha isu seeda ama sameeye kasmaayo oo kale seeda maya eleen meeli hata may waaha masaajideeda albaabeedsho yaka baafiye albaabka masaajid masaajidka gudaashay walmalka dhaha baafiyaw walmalka haybaariyaw maanaa may waa masaajidka salaadii ibaadi lanka talagalay iyo dikri ilaahay iyo waxyaabahaas haddii aad dadka masaajidka jar inaad walwarsato fadaas ilbaabkii waa ku bahaanya lansurume marka lankasta habahya waa la warse laakiin masaajidka gudaashay waa malka haybaariya imeel alla meeli shaykan usmadi hor isku helay ama dadshayla ku hela uslee us angmalayaw dhulkaasa ka haybaariye halsan waay halsan yaa haybaariye uma madaas bacdishe idaa araada haddiisu doonaaw تملكها ها لقطدي ملكيوش هدوس دوناو عرف اي هي باريي ها لقطدي يا بافيا سنة سنة كاملة على أبواب المساجد مسجديالك إدتيالشو البابيالشو يك بافيا وفي الموضع مكانك يك بافيا الذي موضعي أو وجد أسهله ها لقطدي fiihi mawdac fii shay ku heli meelis madii hor ha ku heli agagaarshi eleen maaligshay ini meelo roogo dhii korte fa in lam yajid markuun haddii usan helna mad sanad madii baafi ku dib lang saaxiib shay am lanki lahaya lawaay fa in lam yajid haddii usan helna saaxibahaa lugdadii saaxiib shay haddii usan helna kaana lahu ma in sugnaatay laaqidkii an yatamallakahaa inuusa milkii lugdada bishardi damaani damaan shardi shay inuusa ka milkii haddii halsan hay baari oo halkisana ku dublanki maalishi hay ha daahir waa loway maaha may xaqin lee aniisu milkii markiisu milkii ku dub hodhooma di maalishi koyona maaligiya aniisu in gudaw shardigaasa ka milkii maanaa ka dhaga mee ka tasarufe baaburka hadoobi hadii lacag et bes markaa ku dublanki hoolailahaay hadii la allah ha xeebsado kooy hoolagisheeya siiye markaas saasu macnaga ileen hoola ilaahay alle subxaana wa tacaala ku dubna biniaadamka ninka dhagamo lanka talgaan in dayacmaan mala golo fain lam ajid haddiiusan helna saaxiba ha lugdadii saaxiibshay haddiiusan helna laaqidkii kaana lahu lilaaqidikii walaha gurbiyay ha heli may baa aan sugnaatee an yatamallaka aniisu milkiyo haa lugdada bishardi damaani damaan shardisha aniisu ka milkii maanaa aniisu hoo maalishay laari usa lamaana shardigaasa ka milkiye والأصل في مشروعية اللقطة لقطة مشروع نمدي نما أصلا أها بعض ذا وأحكامها أحاديث أحاديث يا يا أن أصله أحاديث تسميكم متها ما رواه البخاري ومسلم إمام بخاري حديث وري إمام مسلم وكوري إمام بخاري لما كن لما بول سقالون إلي رقم كي مسلم نكوري كن تضرب بول لباتن إلا ما عن زيد بن خالد الجهني نلكوري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي سئل ما الورسدي عن اللقطة اللقطة أحكامتي الورسدي إسلام لدغ ما شيء بعد أمرك اللي هلا بمعنى لقطة الذهبي أو الورق الذهب كان بفضل أم بوللمد بعده فقال رسولك ماري صلى الله عليه وسلم أعرف كسائري وكا أها ويلشي ويلكي حدق شي حدق وعفاسها هروب شي أم بويلشي إفاسك ويلكن والأرها may kale la eraayihiin haruubkan waa la ere koro marka ma erhay nabiga sala allahu alay wasalama qofka markii baada ushaal kudub acrifa eri baada saadan la dhaga maas waa dihab amba fadle amba wali haatob acrif kasa eri horta fahan wika ahaa weelka hadagshe hadagya kirin waa ifaas ahaa weelshe uma carifa sanatan sano kaamil eh baafi hal sano baafi meeli amlaku hele aad leetay wasiilada markaas la adeegsadaa haddii idaacada la adeegsay raadiyaa la adeegsay walkasi la adeegsay adduunyada markii hore ma jarna meel alla meeli dadka in iska ka kulmaan iyo wasiilada madaas curfiga la adeegsaa adeegsooy baafi fa in lam tacrif haddii aada ankasnee oo lankilahaay aada waayta fastanfiqhaa nafaqayso eri macnaa ka dhagan waltakun wadiicatan cindaka oroodana ha ka ahaato wadiice macnaa orooda ammaanaha ka haatoy fain jaaa aalibuha markuun aad may milkiyaase ka dhagamaase ammaana ad hayti oo kaliya oo eta fain jaaa aalibuha lanki daalibshay haay oo raadiyaay haddii kooy yowman min alayaami min adahri faaddi gudooy haa lugdadii ileehi saaxiibshay an gudooy rasuulullaahi sala alla alai wasalam saasu markuun bishardi damaani damaan shardi sheelika milkiya saasu xadiid kale may haaya oo usuun imaam bukhaari imaam muslim iska waafaqsan yihiin oo an ubay ibni kacab kan hore maybaa laku yiri xadiidkaas hore an zayd ibni khalid iljuhani kanna may laku yiri ubay ibni kacab radiallahu canhu faqaala meerey acrif yaa ihi nabiga sala allahu alay wasalam markii la warsaday luqdadii xugunshe iyo sadilan la dhagamo baadii markii la warsaday meerey acrif ciddataha tiradii kasari ilan likinsheeyo hate abushujac sheego hay in usuuleta lakin sheego hay abushujac meerne musanifka yani waidaa akhadahaa lugdadii haddii usa qaad wajaba calayhi laaqidkii korshay mayka waajibay an yacrifa sitata ashyaa ashyaali anuusa fahmo kas iyo waajibka meerne wicaa ahaa weelshay wa cifaas ahaa may waa haruubshay waa wikaa ahaa hadagshay waa jins ahaa waa cidda walaayaam adun ahaadidtii yalkiin sheegohay nabaga meeray sala llah alay sl acrif ciddataha tiridii kas ووكاء أها حضك شكاس ووعاء أها ويل شكاس فإن جاء صاحبها صاحب شيء هديك إماها صاحب شيء فإن جاء صاحبه صاحبها هدي كوي إيه صاحب شيء وعنغاس وفذاكو وإلا فاستمتع بها إلا أذو سوق دغن أو سوق ديف سوي واي أما أنا هان أذو أن هايت مر ألا مركي لانك اللي هاي كويون ممور مياس هوب سفدي اس شيء اللي هاي اس شيء غضب أدي سيد إني سلي أدات إيه إسلا مركي وشيء شيء ورسي واي واللقطة اللقطة شيء اللي بعد اللي هقرب ياو على أربعة أضرب نوعيالة أفر كرشو أهات شيء اللي حلاو مركي لفيري شرق إلهي ما ينقض كره أفر حالة طاقمت ينقض كره شيء أو باقة هذا ودائما دوام أن باقة هذا أو نسبة دلان أو دوام نسبة دلان إي شيء أو أن باقة هذا نحلاوا ومدقا ونقضا شيء بك حلاوا إيو شيء أو أن باهن أن لغاليو للداويو قرش لقلي أن باهن إي كان أفراد شيء أو إيه نفقة أن باهن antum yani iska jarta yan shalbahaas waay baadida la helaw shay si daa'im ab yani isku baaq ahaada walna kiinku fadaan kaas may waa ha hogan shay hoganka una hataa sheegnaya la marsiye kaas may waa ha madii ad haqaada ku dub sifaad shay iyo weelka usika jari i jinsi shay i tiridiis i wasin shay yaa la ogaade kudubna halsana yaa la baafiye halsana kudubna aad ammaan ahaan adoo an hayta adoo bisharti damaani adoo damaanaas madii maalishay coin andi adan gudda ata yaa yaa ka dhagamaas isku intifaacaas maalishay waa qoyna siyaas ho maalishay an coinan ilaa qiyaami saa halala kingad hogun shay saasu ki hadun han ha sheegni waay waa luqadatu luqdadii alaa arbacati adruubin noocyaala afar ee korshee ahaati axaduhaa anwaacada axad shee koowaad ما وايا بقى باق هذا على الدوام الدائم لما كرشك باق هذا أو انحلاوان فهذا كان حكمه هو شيء ما, ما سبق واي فهذا كان كان حتى هنين لغاي ان حفا حكم كان هشيغاني حكمه حكم ما يبقى على الدوام كان أو دائم ان باق هذا هو شيء كان دائم كان باق هذا هو شيء كان حتى هشيغني واي كذهب وفضة سيد فضة ذهب كأكل واي marka ma hukunkun hata hadhagay halsani lahay baariye markaas gudbaa la milkiye bacda sana un ha erni hukmuhu hukmu maya bagaa ala dawaami sheegisi daa'imka in baaga hada hugun shay yaa saas ee kaasaasaha ka sheegni waa thaani kan lamaad nooc lamaad oo baadada noocyaasha kumid eh maa waay laaya bagaa ambaaga haadana shay ambaaga haadana isla markiiba halaawaw ka dacaami raashinkii oo kale arratbi oo qooyinaay macnaha dacaam qooyin haddii aad xel baade eh may waa daa'ima hadaw leede fa huwa mukhayarun qofka haddii kaas oo kale ushela khiyaara leeyi maylan khiyaar geliyey bayna aklihi shaygi inis isku aama iwa qurmihi gudowshay isku aama isku intifaa hooblan shay koon usun gudo oo baa'ihi im shaygi inis gado baa'i soo daam ee daam hanka gada wa xifdi thamani shaygi thamantiisa inus xifdi lamadan xaal iyo khiyaari ley shay si daa'ima in baag ahaadaana oo halaawo haddii sehla dacaam qoyun oo kale waay wayo kan dacaam qoyun markan lankii ha helay mayl baliyaha la khiyaara ley lama haalada tootiyo ini shayga usub isku aamo suuka intifaaca kudubna mayl erhaayo madaasay oo dhahowl maalig shay us ingud hobankooy ima a ini shaygii soo dacaam iyo daamha in iibiyo maduus iibiyo gada lacagdi ha ku horoota wala iskagadi inuusa haaye halsanana may waaha usa baafi halsan madi usa baafi kudubna madaas usa milki bishardi damaani usa kamilki saasuu hogun shay kaasanagda usuuna waa thaani shayki lamaad maa shay waa laaya bagaan baagahaadan si dawaamanayn baagahaadan daa'ime ka dacaami oo kale dacaamki radbi gooynaay fa huwa kaas mukhayarunkii khiyaar le waay beena aklihi shaygi aamowshay wa qurmihi beena qurmihi gudowshay beenshow oo baacihi shaygi baaciyowshay iwa xifdi thamanihi thamani shay shaygi thamantiisa xifdiyowshay athaalithu shaygi saddexaad kan saddexaad maa waay yabaqaa baag ahaadaw nooc saddexaad oo baadida wala la helaw noocyaasha kumadee xaaladda saddexaad maa shay waa yabaqaa baag ahaadaw bicilaajin laakiin daawo sababtee ka baag ahaadee ka rudabi shaygi qoynaay oo kale fayafcalu mayba falay lanki ha helay almaslaxata wala maslaxadda madaas ka sugunta sheyga maslaxadiis guud ka sugunta ka suubiya oo maslaxadda may nagada korto ini sheygi maadaama qoonya shay daa'im ahaado korna daawo in baahan in la xifdiy in baahan oo la dhagaala in baahan ay inuu sheygi gado lacagdiis usi meel dhako haay ini oo isla sheeki enjejiyo ee usoo dacaamkaas uin enjejiyo madkaasi xifdii usoo dacaam maada ahaan xifdii lamadan haaladooda khiyaaran leeyi taasna tan saddexaad waa thaalithu haaladda saddexaad maa waayaa baqaa baagahaadaw bicilaajin bisabi cilaajin daawo sababtiye yaka baagahaadee waa ilaaj laantee ma baagahaadaw inuu isla ilaajiyey kar rudabi rudabkii oo kale oo quuynaay iyo cinabkii oo kale fayafcalu faleey maagyaa fale fiihi maag fiishay almaslahatu maslaha ka suganta oo min beecihi maagaas beecyooshay eh wa xifdi thamanihi lacagdiis gadowsha eh lacagdiis xifdiyoosha eh madiniisu baaci madaas kubaada lacagdiisu xifdiyi ow tajifiifihi shaygii iniisu enjeji uynaay wa xifdihi shayga markiisu enjeji kudubs iniisu xifdi ilaa duhuuri maalikihi lankilahay ha intiu haku ifbaha ku daahira laku helaw waraabicu xaalada afaraad oo walaal la helaw nagado koraan may wahaa maa yaxtaaju ilaa nafaqatin wal quudiyowba baahana yay nagdi baadidii geelka may nagtay baada nafteeba in la quudiyo baahan may kumade taas maalan baada in la quudiyo baahan may kumade ka xayawaankii oo kale waay wawa xayawaankaas larbaani lama noocu xayawaanun xayawaan oo laa yacni way waa yumtanacu oo ya laa laa yamtanicu binafsihi naftiisan reebtoonada koro xayawaan oo kale nagdeen walailaa heli xayawaankana lama noocan shalbahe xayawaan daciif ahoo naftiis in isku reebo korno waxyaabaha qaar in isku ilaali korn waayo may aha laa yamtanicu binafsihi macnaha naftiis dugaaga yaryar imiisku reebo kor waxyaabaha weerara irinka oo kale iyo sida oo kale waay xayawaan yara dile waxyaabaha yaryar xasharaadka yar hataa xayawaanaadka yaryar ka dile kaas oo kale haddii ei haddii meel banaan ay isku heli duur elama deegaan odad roogna isku heli odadba xayawaanka noocaas oo kale eh haddii meel oo mayba khiyaarin le mashee khiyaarin leyi may khiyaarin laya ini xayawaankaas wadado isku ka intifaaco use aamo ka dhagama maadaama xayawaan haddii lakutaba daayac nagdaw eyi oo naftiis yani dugaaga yareer isku difaaca koran amba ini yani bayna aklihi wa qurmi thamanihi ini aamo xayawaankii ka dhagamo thamantiis lacagdiisna hodhow usugudum haddii maalig shay la helay ow tarkihi sheygii isku ka tabow shay oo macnaha tarkaga maylika wede agligii waayo ou tarkihi sheegay ini use anka intifaacnaa sidiis usoy haaysad bilaa aklin aamowlaan inuuse haay wa tadawuci bil infaaqi calayhi markaasna ka tadawuco oo may waha use aniuse quudi si tadawuc anisu quudi oo sheegay inisku haayo ajar goosad waa ilaahay dartiis oo baa-ihi ama sheegay inuuse gado waxibsi tamini lacagtiis ifdi hoob xayawaanka xayawaan naftiis in reebtoonada korne xayawaanka yaryar waxyaabahaas in isku tiili korne oo nololiis khatar galaas ay inuu sheeg isku dhagado lacagtiis haayo ilaa maalishiha kudaahiraw amba inuu sheega isku dhaafa socod mutadawicnimo ee raashinkii iyo nafaqadiisu inbaahnahay isinsiya inti maalishay lagu helaw ama sameehaa in use sheegi gado markaas kubacda haddana lacagdi isu ka gadi use xifdi sadi shay waay sadiid waan khiyaarin leey in sheygi use ka dhagamo hodhow bedel shay themintiis isu guda amba in sheygi isku dhaafo haayo use nafaqeeyo mutadawinama nafaqeey maalishay madiusa heloon ka wareejiye amba ma aha sheygi inuuse gado iibiyo wali iska gadin use haayo xifdi halsanana heybaar ilaa maalishay ku helaw sadiidan akhyaar leh hayawaanka hayawaan oo daciif ee hobus ee haywaanaadka laman shal bahayaan war raabiu kan afaraad maa waaya hataaju baaga baahdaayo ilaa nafaqatin nafaqan baahdaa i quudiyow kal xayawaani haywaankii oo kale waay wahuwa xayawaankaas larbaani lamnuucu xayawaanun xayawaan laa yumtanacu amba laa yamtanicu in reebtoomane binafsihi naftiis in reebtooma korno haywaankaas macnaha sigaaru sibaac dugaagkiis yaran isku reebo koro sida irinkii wayahaabaha lamadka oo kale waayo dooryaalkii wali lamade kal xayawaani oo kale waayo oo yar oo naftiisa wafahuwa laaqitiki walaha gurbi mukhayarun khiyaara lay walan khiyaar geliye bayna aklihi xayawaankii aamowshay waqurmi themani lacagdiis gudooshay maalishay ingud hoob la hela oo tarkihii imba agligii iniisu isku tabo shaykii intifaaco shay isku taba wa tadawuci ka tadawuco bil infaaqi nafaqeeyo caley xayawaanka horshay inuusa nafaqeyso tadawucan nafaqeey ilaa maalishay isnu ku helaw ow amase ma beecihii shaygii gadowshay وحفظ ثمانه ماغي ثمن تسن حفظية إلا ما لشي لكو هلاو هاتن هوب لواي هالسنة كدب يتملك بشرط اللمان كاس نوع كوات وحيوان كومد واي قضبك أفراد كترسن وحيوان كان لمات نوع لمات وحيوانات كومد حيوان واي يمتنع بالنفس نفتيس ريبتو مداو macnaa awoodaama in lee xayawaanaadka yaryar in isku difaaca sida geela oo kale waaye xayawaanka waaweyn oo kale waaye dugaag yaryar maha ka dhawaado kora sida geela oo kale ama firiska oo kale wal folon awood badan ma wal yaryar ma dili koraan dugaagda yaryar ma dili koraan kaas oo kale haddii xayawaanka ay xayawaan sooaas ay wal fiiriye markaas may la fiiriyey meel isku helaa la fiiriye xayawaanka meel isku ari meel duur lama deegaan saxare iska nooli haddii is ay may waaha shaygaas isku katabee mataa badaa waay shaygu isigee usuka tabay mataabada ma wali meelus ku heli meelus ka badbaad kor waay oo anis ka daayac ama ama la ka dhaco ama la ka hadal la kulay yani waxa waay makaas oo kale anis ha gurbiyo us hawadada xaram waay xaram waay may waa haywaan oo meeli fada orora biyo fada waraaba meeli fada rooga waay hadii laakiin meel beled ee tuuga badan isku hela xayawaankan sax waaye xayawaan qiimo leho noolaado koro shiliis noolaado koro laakiin meelus roogo meel magaalo ah magaalada dhatiya markan tuuga badanta burcada roogda wal gadadee amba wal goorise amsaasi markaasay lama xaalati tootiyo yalla sharciga ya ambanaay ini use ambo sedexaala tootiyo dhil sharciga ma ambanaay sedexaala tootiyo bayna alashyaa'i thalaathati fiihi ashyaa'adii oo un hataa sheegni tootiyo يشرق بنهاي أشياء ثلاثة في ملك ويد المراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع حيوانك مسكين كهو نفتيس حيوانك يرير نيس كرهب كر دوغا يرير نيس كرهب كر تيون هكمرني ما خيار اللي هو من المقالة أو خوف جرى كهلا إني يس شيء يس وكذا ما أسكو انتفاعه دون ما ليش إلا عقديس إنجود ما إني يس كتطلع ونفقيس كتطلع أو أو شيء يس أو هاي أنتي هاي سر أو متطوع يعني ما إلى على درتيس يس إنجود إلا ما ليش يكهلا ما إني يس باقي ولا عقديس يس حفظي سديدي حال ضغط أو كي أو ما اللي حكم نقدي حيوان لا يمتنع بالنفس حكم شيء أو كلا قال مركز ساسواي وحيوان حيوان واي كان لما يمتنع ريبتونا بالنفسي نفتيس ريبتونا واي عن صغار عن سباع يعني عن عن صغار السباع دغاك كي سير اسكو ريب كور فإن وجد هدي هلي لاقيتي هو حيوان كاس في الصحراء ميل صحراء او دور اللي مديغان اسكو هلي او خطر انكو جرنا تراكا كو تبه هو حيوان كاس انيس حقور بيو حقاد حرام واي فإن وإن وجد هدي سهلو هو حيوان كي في الحضري ميل مقال رتي هدي اسكو هلا او توغ بدن فهو shaqsigii oo aragii mukhayarun ma ilan khiyaar geliyey bayna alashyaai ashyaa'adii athalaathati sadiida hayti fiihi fi lxayawaani yaa fiihi xayawaankaas fiishay yaa laga khiyaar geliyey sadiidaas shaytiis fadaa uniska suubi inius iska dhagamo lacagdiis maalishay inguda inius isku dhaafo si tadawe usan guudi inius gado lacagdiis madaasku bacd us xifdiy ilaa maalishay laku helaw سديد شيء يا خيار ليس بين الأشياء أشياء دي بين يلين خيار قلية الثلاثة سديدة هاي فيه في هذا الحيوان حيوان كان في شيء يلين خيار قلية واي انت أصلا ما يبواها إيه لقطة دي إيه أحكامتية إسلا للأقمو يا أنت إيه نوعية اللقطة نفتي إن شاء الله بهاس بعد ولا اللي حلو يا ميلون كعدين واي أني حر أنت ساسعتا حكمكم ما يدليل لها جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه زيد بن خالد الجهني لكن انها تها شيغني حديث كي شيء ما اروري او ان حتى له حتى دو ان هشيغاني حديث كاس ما اروري زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه حديث كي شيء ما اروري وس وسأله عن ضالة الإبل رسولك ما يبلغ ورسده قال بادي سوالا لك صوبيو فقال ما هي ما لك ولها أذي قال ما يسيندهي دعها كتابه نافك قال اسو كتاب فإن معها ibile macashe may ahaadee hidaa aha kobooshe waa ahaaday macnaa luga ay kortay meelifadaasoo seeda korta xaywaan hoogle waay wasigaa ahaa waraabshee waa ahaaday berkadiye iyo walyak waraab lahaytin waraabsheena wadata taridulmaaa biyoa orooraas halmar haddii biyoha ku dhaansat oloradee buysat antakanasaka gadaas wata'kulu shajara geedoona aamase meeliye fadaaso daagaas hataa yajidaha rabbuha rabbishe inti ku helaa maaligii lahaa inti kulukulumaw markan gaala hooba meeloo nabadgelya duura usurooga ini lagumaysado baaduha ani haaye leerma banaan waay oo meel khataran haayin hooba usurooga wasa'alahu mayba la warsay rasuulka sallallahu alaihi wasallam an shaati neefkii irinkaay maana xayawaanka nool oo nafaqada baan in lamada noocan shalbahaw xadiidkaasa nin idaay shaatadiina walwarsidii irinkiina ku warangaleri faqaala maray khudhaa riidahobaad arada qaad weda iri may weelay fa inamaa hiya laka ow liakhiika irinka lamahaala leeyo amba adi lahaadaas amba walaalkaa lahaadee ow lidi'bin waraabi lahaadee sediidaas maku dhahayd amba adig wadaase hifdiyaas amba lankiima walaalka lahaay maaligshay haay ya lahaade amba waraabi aame lamada tootiyo leew sediidaas tootiyow saas daraadee marka haywaanka lamadaas aan shalbahe ah kaamtiis islan la dhagmaawna saduuna ha sheegni waayo فاصل هذا كم فاصل كي والشلب يا في أحكام الوديعة في أحكام اللقيط اللقيط أحكام تس يا أنفصل أي كان لقيط ما يلري حيوان بن آدم النول واي كاس ما هايه مال أو نول النود ولي هذا أو بن آدم هاي لقطة لرهاي لقطة تاس لقيط كن ما يلري qofka oo biniaadanka oo daciifka miskiinka shileysa noolada korna oo duurka laku helayna laqiida lere laqiid laqiid may baa la reeyay huwa sabiyun mambudun onog yar oo la tuuri waay laa kaafila lahu lan oo kafaala qaadawn an lahayn aabi i hooyi imba aboowe iwal an la jarna oo maya gu maqaamahumaan la maqaamsho gumaawna an jarn waay oo banaanka onog la tuuray banaanka laku helay sibi yar mayba lamid aha laqiidkaas noocaas ee may lamid aha kamaa qaala bacduhum sidoo culimmada fogahada qaarsho ereen majnuunka oo baaliga ana lamad waay ileen lanka baali kasta hadaho majnuun ee wala dhamiye markuun laqiida lere kaas markuun in la xifdiyo la gurbiyo meelo dhak waa ahkaama lee shariga ilaahay in banaanka lagu kitaabmane islaamka may waha ma ogol qof bini aadan ah daayaca ee in banaan lagu kitaab shariga ilaahay ma ogol saas daraadee markuun laqiid kii laha gurbi macnishaysaasuu laqiid bimacnaa malquud waay kan oo jiditee laha ku qaaday oo usoo baaday idaayac ay laha qaadaw amba usoo majnuun ay laha qaadaw amba onog mambuud ee laha qaadaw laqiid lere kaas may ka erhay markan waidaa wajada laqiidun shaqsigii may ka erhay hen waidaa wajada laqiid laqiid may baa la reey lanki haddii usher laqiid usahel waidaa wajada laqiidu malquudu kolaha gurbi lanki haddii ahele biqaaricati ariiqi jidkii gowshaya ku heli faakduhu laqiidkii gaadowshay waidaa wujida haddii la helo laqiidu malquudu koolo gurbiya bini aadan ambaahno dad ambaahno daayac eh haddii la helo oo saqiir eh amboonhayn majnuun baaliga eh bigaariati dariiga jitigowshaha diliku hela fa akhduhu laqiidkaas qaadowshay wa tarbiyatu laqiidki tarbiyaayowshay wa kafaalatu laqiidki kafaala qaadowshay waajibatun tii waajibe waay cala alkifaa'iyati fardo kifaayo waay inikaas oo kale la gurbiyo dadka iyaalka jidita jiifa majaaniinta in la aruuriyo oonaniski jmail waajib oo fardi e waay fardo kifaayo waay umuddo oo dhulkaas ka nool yaa farla kifaayo ka eta arrintiyeeda xifdan linafsi sababtana may saaslin etaa sababta saaslin leyni ma etaa xifdan linafsihi naftiisa la xifdiye ma weelay xifdi in baahanyi waayo xifdan linafsihi almuxtaramati can ilhalaaki naftiisa oo ilaahay qiimada an weelya hilaag laku xifdiye وإحياء للنفس التي قال الله تعالى فيها ما يبواه نفل نولا يونا كسوغن تو إلهي شأن شيء أري ومن قفكي أحيا نولا يوحى نفط واحد نولا فكأنما أحيا الناس أسعون دتك نولا لمد إي جميعا رمانتي بن آدن قدون لن نولا البد بادية لمد إي ما يبالي ساس درادية لنك مجنون كجدي تفد يورا فاتسن أني لقاض فرض كفاية واي ونقل لن أو يعني كفال كفال قاضا أن لها إنه مسكين isuun an iska filanayn an la gurbiyo meelo jeeyona waajib sharciga waaye waajibkaas marka umuto dhonga fuule haddii dad oo waajibkiin guman la hel dadka kale fardo kifaayo ku gadhiye haddii lang luwaayona umuto kulishe dembawaas walaa yuqaru mal sugaaw ilaa fi yadi amiinin laqiidkaas oo kalena maalgeliyaa malka sugaaw sharciga dowladda ilaa qof amiin ee galantiisma qof kale maalgeliyaa lan faasiga lan noocaasee malan dhiibaaw sharciga ilaahay ma ogol in lan dhiibi kaas oo kale laqiidkaas ilaa biyadin amiinin lan galan amiin la ogi oo ammaanad leh xurin muslimin rashiidin qof amiin eh hur eh muslim eh rashiid eh galantiis la ilka sugaa qof kale galantiis mal geli kor malan dhiibi kor yani dad mushrikiin ah malan dhiibi kor gaala malan dhiibi kor amiin la eri khaa'in malan dhiibi kor hur la eri odoon oo subli leymilka malan muslim la eri kaafir malan dhiibi kor inog muslim eh may weelay may weelay akhlaaqda ku dhumiye eh, may bareeyhe dhagankii islaamkiya ku bedele caqiidihiisa bedele saas daraadiya malan ogol rashiid ini iyo qof oo husnu tasaruf leho tasarufshi walilindhiibsi saanka tasaruf koro nili kaas amal galantiisa laka suge umutana faradu kifaayiga saasa ku kudhiya waay walaa yuqaru mal sugaayo fi yadi ilaa fi yadi amiinin qof amiin ee galantiis maaye muslim ee hur eh fa in wujida haddii la helo macahu laqiidka maca shay maalon haddii la helo unfiga calayhi anfaga calayhi alxaakimu xaakimkiya nafaqeeyey laqiidkii minhu maalkiya ku nafaqeeye haddii usala la helo maal la helo walaa usa lahali hadii maal ein maalkiyalaku nafaqe hadii maalba la argi ile maal shee laku dhagaalo laku daryeele saas waay wain lam yuujad macahu maalon hadii maallan la aragna shileedis ei maaha fanafaqatu fi beydilmaali maalka caamka eh yaa laku nafaqe bengiga dowladda yaa saaranyi qofkaas nafaqadiis meela saaranta waay saaranta saasu markun sharciga ilaahay saasa ogoli waayo fain wujida macahu laqiidkii macashay maalon haddii la hela anfaqa calayhi cala almaali calayhi cala laqiidi laqiidti korsheey alxaakimu xaakimkii nafaqeeyey minhu min almaali ee ku nafaqeeye wain lam yuujad haddii lain helna ma aha macahu laqiidkii macashay maalon lain helna fanafaqatuhu laqiidkaas nafaqiis i daryeelshay i daawadiis fi beytilmaali maalka yani bangiga beytulmaalka muslimiinta beytulmaal may la reey meelo hoola caamka eh yaa lagu nafaqeeyo kaasa laku weda lianna cumara radi allahu canhu istashaara asaxaaba fi nafaqati laqiidi فأجمعوا على أنها في بيت المال ككلمين اجتماع الصحابة وسيدنا عمر الصوبي رضي الله تعالى عنه ما في رياسة مرجع مغن المحتاج جزء كل مات أفر بغلبات إيكو للشيخ الخطيب الشربيني ميلنا فيري وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته